Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa sabti saddex iyo labaatanka bisha saddexaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada barnaamijka maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin waraysi ku saabsan xeerka ilaalinta deegaanka oo dhowaan ay meel mariyeen baarlamaanka jubbaland haweenka cawadu waaqoo sheegay inay kaalin mugla ka qaateen nabadaynta magaalada barnaamijka tacab balse marka hore kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimada balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo leyle cabdi maxamed
xaalufka dhulka ee jarista iyo iibinta ugaarta ayaa si looga hortago waxaa baarlamaanka maamulka jubbaland uu ansixiyey xeerka deegaanka oo ay horgeysay wasaaradda deegaanka ee maamulka caydiid saleebaan xaashi wasiirka wasaaradda deegaanka jubbaland ayaa sheegay in dhirta iyo nolosha bini'aadamku ay isku xiran yihiin sidaas darteedna laga maarmaan ay noqotay in la helo sharci lagu xadeeyo waxyeelada dadka uga imaanaya deegaanka wuxuu tilmaamay in la ciqaabi doono ciddii ka hor timaada sharciga la meelmariyey marka uu madaxweynuhu saxiixo wasiirka dowladaha hoose ee dalka zimbabwe julaai moyo ayaa sheegay in in ka badan boqol soddon iyo sagaal ruux ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobab iyo duufaanno iswata oo waddankaas ka bilowday waxaa sidoo kale lala-yahay laba boqol oo qof iyada oo malaayiin aan tiradooda lahayn ay biyuhu la tageen julaay ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdu ay sii ogeyd meelaha ugu badan ee dhibaatada ay ka dhici doonto laakiinse aysan ogeen in sidan ay waxyeeladu u dhici doonto shacabka ayaa dowladda ku eedeynaya inay ka gaabisay in dadka ay siiso digniino si ay u diyaargaroobaan dabaysha oo wadata roob xooggan ayaa ku dhufatay dalalka malaawi mosambiik zambiya iyo zimbabwe waxaa sidoo kale laga cabsi qabaa in waddamadaas ay ka dilaacaan cudurrada faafa sida daacuunka duumada iyo kuwo kale warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g markana aan dib idinkugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijka iyo fawsiye cumar
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel ma jiro wa ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal intaa aynoo joogeen wararka arrimaha biniaadamnimada weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar kamid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo baarlamaanka jubbaland ayaa dhowaan ansixiyey xeerka ilaalinta deegaanka wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland caydiid saleebaan xaashi oo arrintaasi uga warramaya idaacadda ergo ayaa faahfaahin ka bixinaya xeerkan iyo waxa uu ka qabanayo deegaanka wariyaha redio ergo axmed cabdi toronto ayaa kula kulmay magaalada kismaayo islamarkaana la yeeshay waraysigan wuxuuna yidhi xeerkani waxa weeye xeerka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka jubbaland sababta looga gol leeyahay ee loo sameeyey waxa weeye baahida taagan oo hadda burburka ku dhacay deegaanka iyo dhibaatooyinka loo geystay muddadii dowlad la-aanta oo aad og tahay in dhuxul badan dhulkii laga jaray oo xaaluf ay sababtay oo aad og tahay ugaadhii in la ugaadhsaday oo hilib ahaan loo cunay lookal oo aad og tahay in la iibiyo la iibgeeyo oo debadda la geeyo waad og tahay baddii in la wasakheeyo oo wasakhayntu mid caalamiya iyo mid gudaha ah labadaba ay tahay marka midda caalamigaahi xeer caalamiya bay leedahay laakiin midda gudaha innagu aynu gacmaheenna ku sababno dhibaatada ay geysatay waa in loo helaa wax qofka dembigaa gala lagu abaalmariyo oo abaalmarin u ah sababtaa darteed baa keentay baahida maanta loo baahday in xeerkan la ansixiyo si deegaankii loo daba qabto oo looga badbaadiyo waxyeeladii ku socotay soddonkii sane ee dowladla'aanta waa gartay xeerkan wuxuu aada xoogga u saarayaa inaan dhirta la jarin in ugaadha la badbaadiyo iyo in magaalooyinka ay noqdaan meelo maaragtay fayow oo caafimaad qaba marka maxaa lagu doortay waxyaabahaas waxaa lagu doortay de sidaad og tahay magaalooyinka innagaa ku nool noloshii bili-aadanka oo dhan baa taalla ubadkeenna iyo innaga iyo mustaqbalkeenniibaa meeshii aynu ku noolaan lahayn weeye marka deegaan nabad qaba oo fayow inay dadkaasi ku noolaadaan baa muhiima waxaana dhinac socota taas waxyeelada ay keeni karto innaga waxa inaga imaanaya bili-aadanka oo ama waxa cuntada aynu cunno halaadiga ka yimaada ama waxa qashinka ah oo biliaadanka laftiisa kasoo baxa sidaad og tahay i d b badan baa magaalada degan waxaad og tahay inayan ku fillayn musqulo ku filan iyo meelaha hygiinig ah oo ay ku maareeyaan noloshooda oo ku filan inayan haysan sidaa awgeed bannaanka saxarada la dhigo oo dadku ku saxaroodaan waxaa la sheegaa daraasada unisef ay samaysay soomaaliya maalintiiba afar cunug baa u dhimata ama saxarada bannaanka la dhigo afar cunug oo soomaali ah baa u dhimatay celcelis ahaan sababta looga dalinaya waxaa weeye saxarada bannaanka la dhigay cudurrada ay sababto oo ka imaan karaba afartaa cunug u dhimanaysa marka inaynu innaga iyo carruurteennaba loo dadaalo inay deegaan fayow oo fayaqaba ku noolaadaan baa muhiim ah taas ta kale waxaa weeye dhirta iyo nolosha bili'aadanku waa wax isku xidhan oo haddii dhirtu meesha ka baxdo waxaa ka baxaya noole fara badan oo dhirta ku noolaa oo biniaadanku ka mid yahay oo xayawaanka ka mid yahay oo xoolaha aynu dhaqanaa ka mid yahay waxaa kaloo yaraanaysa naxariista ilaahay oo dabaylaha marka xilliga roobku do-o roobka dawiyo ayaa imanaya iyaguna inay ay ka kaxeeyaan roobka meeshii kayntahayd roobku xasili lahaa si dhulkii uu dhul fayow u noqdo sidaa awgeed dhirtan aynu hadda leenahay yaan la goynin nolosha bili'aadanka oo dhan baa ku xidhan iyo noolo kale oo bili'aadankaba ka tiro badan marka si deegaankeennu mid fayow oo fayaqaba u noqdo waxaa muhiima wixii gacmaheenna kaga imanaya waxyeello ahaa inaynu yarayno si loo yareeyana waxaa loo baahan yahay sharci ina kala hago oo inagu aynu ba kala xoog badnin oo dadku xoog ay iyagu qof leeyahay qof kale lagagama muquunin karo oo lagagama joojin karo wax laakiin wax inaga dhexeeyo oo xeer ah oo sharci ah oo aynu wada aqoonsannahay oo qofkii dembigaa gala lagu ciqaaba in la helo darteed baa arrintan xoogga loo saaray waana arrin aad iyo aad waxtar u noqonaysa deegaankeenna iyo dhulkan jubbaland annaguna wasaar ahaan aan ku faraxsannahay sharafna noo ah inaanu maanta soo gaadhsiino halkaa in la gaadho in qofkii deegaanka baabi'inaya la odhan karo inta gacanta la qabto ka joog hadduu ka joogi waayana dembi wixii uu ka helo laguma abaalmarin waayahay goormaa la dhaqangelinayaa xeerkan xeerkan waxaa la dhaqan gelinayaa marka ugu horraysa madaxweynaha loo gudbinayaa madaxtooyada markuu gaadho oo uu xeerkaa loo soo gudbiyana madaxweynuhu dikiraadku ku soo xidhayaa arrintu waa arrin deg dega oo hadda aad iyo aad priority u ah jubbaland waxaan qiyaasayaa bisha hadda inagu soo socota oo abril ugu dambayn ilaa shan iyo tobankeeda bishaas xeerkaasi inuu soo baxo oo dhaqan galo baan aad iyo aad ugu dadaalayna uguna rajo weynahay waxaa jira deegaano badan oo ayna weli dowladdu gacanta ku hayn jubbaland iyaga dadka ku nool jara amaama deegaanka dhibaateeya maxaa qorshe ah oo la samaynaya horta waxaa jiraya wacyigelin badan oo la samayn doono oo miidiyaha dadka lagu wargelinayo oo bulshada loogu samaynayo awareness iyo tababaro iyo wacyigelin badan baa la samayn doonaa waxaa kaloo la samayn doonaa deegaanada gacanta maamulka aan ku jirin ee hadda dee qolooyin kale maamulaan waxyeelada loo geysan karo deegaanka waxa lagu yarayn karo waxa ugu sahlan waxa weeye wixii waxa laga joojiyey dhuxushii la soo goynayay dabadda laga keenayey ee la dhoofinayay waa la joojiyey mar haddii dhuxushii la joojiyey nibankii dhulkaa ka soo goynayeen ee dhirta mashquulka ku ahaa meel ay u suuq geeyaan oo ay wixii ay dhirtii ay jarayeen meel ay ka iibiyaan oo suuqa ma helayaan sida awgeed waxay ku khasbanaanayaan inay joojiyaan maadaama aanay suuq ka qiibsanayo oo wixii dhoofinayaa jirin waxaanuna iyaga laftooda wadnaa barnaamij kale oo ah in bulshadii ku noolayd ee nolosheeda ku xidhnaa dhirtaa ku xidhnayd ee wax ku noolaan jirtay in wax kale loogu bedelo oo fursado kale loo sameeyo waxaa ka mid a fursadaha kale aan samaynayno dhir baa la tallaalayaa waxaad diri doonta hadda waxaynu ku soo fool leh waan u diyaargaroobaynaa toddobiyo tobankii abril oo maalinta dhirta caalamiga ah maalintaa waxaan rabnaa in dhir aad u fara badan oo dhowr iyo toban kun oo geeda la beero waxaa kaloo jiri doona mashaariic kaleoo ku xigta oo neersariya oo dhir la beerayo oo la qaybinayo oo in la soo celiyo dhirtii ka baxday muddadii burburka waddanka weliba dhirtan qoladan gruubkan la dhaho akajiya gruub ama dhirtan qodaxda leh oo qudhaca ay ka midka yihiin oo soomaaliya wakhti dheerna ay ku noolayd hadeerna lagu noolaan doono dib u abuuristooduna fududahay baanu xoogga saaraynaa inay in dib loo abuuro oo lasoo nooleeyo dadkaa laftooda marka fursado shaqa halkaa looga waxayn doonaa waxaa kaloo loo samayn doonaa iskaashatooyin iyagu ay iskaashatooyin noqdaan oo qaarkood dhirtaas iyo beero ay samaystaan oo dhirta laga iibsado oo la hormariyo marka fursadahaas way jiraan oo waa qolooyin adigu donaris iyo waxbaan la wadnaa haddii alla idmo laakiin wax walba waxaa fura u ah in marka u horraysa sharcigani dhaqan galo markii sharcigaasi dhaqan galo wuxu way furfurmayaan fursadaha kalena way imanayaan qolooyinka donariska ahee daneeya inay waxaan deegaanka ilaaliyaan ama wax ka qabtaanna waxay xurmaynayaan tixgelinayaan waxaa weeye dariiqii waxaan sharciyad ahaan ee wax lagu kala hagi lahaa hadduu yimaado qolo walba fursaddeeday siin doonaan insha allah annaguna maamul ahaan waa dadaalaynaa sidii dadkaana loogu heli lahaa fursado kale oo ay ku noolaadaan waxaana u sheegaynaa anagoo ka faa'iidaysanayaa maanta hadda fursaddan adisay idaacadda dadka soomaaliyeed ee reer jubbaland qof kasta oo ka mid ah mas-uuliyadda deegaanku waa mas-uuliyad wadareed qof walba saaran marka qofna inuu qof eego maahe qof waliba inuu isagu isxisaabiyo baa laga rabaa qof walibana deegaanka inuu ilaashado uu ku dadaalo oo laga daayo deegaanka waxyaabaha dhibaatada ah loo geysanayo ama dhir la jaraya ha noqoto ama dhuxul la gubaya ha noqoto ama wasakhaynta deegaanka loo geysanayo oo qashinka bannaanka la yskaga tuurayo ama badda iyo meelaha dhaxalka dabiiciga ah ee ummadda soomaaliyeed wada leedahay ee la wasakhaynayo ama qof intuu isagoo interes gaara leh si gaara uga faa'iidaysanayo in uu waxaa la rabaa qofku xisaabiyo naftiisa iyo midda bini'aadanka kaleba isla markaa in dadkaasi ay waxaa ka digtoonaadaan dadkaas soomaaliyeed dad wadaniyiina noqdaan dalkooda iyagu ilaashadaan waad ogtihiinoo waxaa la yidhaahdaa baddeenna wadamada waaweyn xooga leh oo nucleyeerka isticmaalaba nucleyer westiga waxa la yidhaahdo baddeenna kusoo daadiya sababta ay ugu daadinayaan badahooda uga soo fogeynayaan waxaa weeye nolosha bini'aadanka dadkooda bay u tudhayaan marka nuna deegaankeenna u turi weyno arrin dadnimo xumo ah bay inagu tahay oo ceeb inagu ah qof kasta waxaan ku baraarujinayaa mas-uuliyaddan qayb buu ka leeyahay la deegaamaynayo ama ha noqoto ama ha noqoto bad la wasakhaynayo ama ha noqoto geed la jarayo waxaasoo dhami waa waxyeello deegaankeenna saamaynaysa qof walbana dadka inta badan dhuxusha ka ganacsada waxay sheegayaan in ama ku doodayaan in shaqola'aan ay hayso waa wax guudoo jira shaqola'aantu waa ah wax dadka dhuxusha keliya saameeya laakiin soomaaliya oo dhan baa dadku shaqadu waa yar tahay fursadaha shaqe ee jira wadan burburay baynu nahay oo waxay nolosha aasaasiga ahayd oo dhami ay waxaysan tahay waad ogtahay deegaanadeenna ama dhulkeenna waa dhul barwaaqa ah marka jubbalantan oo keliya la xisaabinayo waxaa la yidhahda ilaa konton milyan oo qof baa dibudejin loogu samayn karaa oo mashaariicda horumarineed ee ka imanaysa ku noolaan kara laakiin dee fursadahaasi waa fursado la wada sugayo oo shaqola'aantu meel walboo ka jirta cidina qiil ugu heli mayso in dhuxul baan ku noolaanayaa oo nolol iyo meelanka waay darteed sidaa awgeed waa inaan dhuxul gubaa oo deegaanka baabi'iya cid fursad u helaysa oo xaqulihi ma jirto qof kasta oo soomaaliya oo maanta jooga dhibaatada shaqola'aanta iyo nolosha adiga way saamaysaa marka noloshii waa adkaatay sidaa awgeed deegaankeennan baabi'inayna xal maaha cid laga yeelayaana mataa ma jirto arrintaasi waa arrin caalamiya qaramada midoobay baa qayb ka ah dowladaha ku jira qaramada midoobay baynu ka mid nahay inagu dowladaha saxeexay baynu ka mid nahay deegaankeenana waxyeelo badan bay u geysatay waa wixii haday ee marka dhaxalkii ka haray baa la daba qabanaya marka cid lagu xurmaynaya taa iyo cid laga yeelaya midna ma jirta qof waliba ha ka digtoonaado fursad kale kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland caydiid saleebaan xaashi
ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada idaacadda daljir maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
dadka reer guraagaay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan kaasoo sharafkooda iyo iyo qoyskoodaba maaragta dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolahan faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiinna marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed waa ay dhammaanayaan marka si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadiyaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan
erga ayaad nagala socotaan dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada ka baxa idaacadda ergo ama aad ka warbixiso xaaladda deegaankaaga waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban fariin cod ah iyo mid qoraal ah intaba waa aad noo reebi kartaa iminkana caabud waaq qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada caabud waaq ayaa idaacadda erge u sheegay inay kaalin mugle ka qaateen nabadaynta magaalada haweenka ayaa tilmaamay in ay wacyigelin u sameeyeen qaar ka mid a culimada odayaasha iyo dhallinyarada oo ku aadanaa si loo joojiyo colaada ka taagan magaalada muxube cismaan cilmih ayaa inooga waramaysa bal wacyigelintaasi iyo wixii ka dhashay iyo weliba colaadihii halkaasi ka jiray cabdiqaadir haajirow oo jooga gurceel ayaa khadka telefoonka kula xiriiray muxubo ugu horeyna wuxuu weydiiyey bal inay arrintan faahfaahin ka bixiso waxa ayna tiri muxuba cismaan cilmi walaalle annagu bartiinta madaxweynaha ka hor baama farsoonayn madaxweynuhu ciidamanama dhex dhiginin uuna dhex maro dabayl caafimaad buu ahaaya annagu haddaan nahay gabdhaha ragga biriray waa isku dhigi jirnay gabdho badan baa nooga dhaawacmay qorigoo dhacay afka kaga dhigo jirnay annagu qabiil ma kala lihin annagoo isku duuban gabdhaha soomaaliyeed oo cawlaaq dega baa labadii beelood isqabsataan ku dhex duuli jirnay waa ka dhex waa maxaata waan qaban jirnay guryahan u diidi jirnay goblahan u diiday markii farmaajo iyadu nala sii xoojiyeen aad bay usii hanaqaaday oo dee waad maqlaysaa ama dhagahaaba wax ka maqlaysaa ama nin ka tirsan baata gobolada dhexe caawda waxay ku horumartay macnaha waa gabdhaha oo lafta ama lafdabarka nabadba u ah waa gabdhaha horena waa ugu hayn farmaajo ka hor haddana waa sii ta'kiidin markaad ragga diriraya wacyigelinaysaan maxaa samay jirteen
waxaan samayn jirnay calamaha waxaan xidhan jirnay maryo cadcad waxaan qaadan jirnay macnaha bakrafoono waxaan dhihi jirnay macnahato haldigiyaan lahayn haldigiyo haldigiyo nin ninka dilay walaalkiis macnaha maata dhiiggiisa saas ninka gooya midigtiisii midigdooy maxaa qaban haldigiyaan lahayn aan soo saarno gobyaalo iyo heesas magaratay oo raggan waa ciidayn jirnay qaar baa qoryaha nooga fog jiro raggu iswaxgarad maaha qaar baa naxbadayn jiray insha allah waan ku guulaysanay waxay ahayd macnaha dadaal gaari doontada aad baan ugu guulaysanay nabadda caawur waaq hadda hadda ka hor waxaan maxaa tagnay annakoo ilaa toban gaariya qola ku diriraysa maxaa hog dugaan oo macnaha halkaas dhufumareeb u dhow oo isku jifa isku raasa waan ka kala nabadaynay xabad dambana kama dhicin macaa waayahay ragga nuucaad wacyigelisa ma wiilasha yaryar ma ragga dadhexaadka ah ma culummada ma odayaasha rag nuucaad wacyigelisa marka qolow qolo walba waan la shirnaa kow waxaan shirka ka bilowna dhalinyarada qoryaha isku sidata ma garata haye waxaan ku wacdigelinaa waxa dhibanayo waa adiga mustaqbalkaada aad ku ciyaartay nin walba mustaqbal raba aakhiradiina iyo adduunkiina baa ku ciyaarinina oo iyaan odayaal hala tashanina isku imaada isku soojia lix xaafadood way cawdaa lixda xaafadood baan soo soojinaa ururka dhalinyarada laba xaafadoodba maalin baan u qabanaa markaan lixdooda laba laba iskugu keenana guud baan ugu qaban jirnay waxaan dhahnaa waxaa dhimanayo waa idinka waxa mustaqbalka waay waan cidna ma disho oday culumada waan shirnaay waxaan dhahnaa diintii iyo xadiiskii iyo wixii nebigu iyo ilaahay laga soo idin faray bixiyo oo ariga muxaadarooyin la istaaga oo wacdiga u sheega oo dhiig gudub kuleeya sheega odayaashan waan la shirnaayo waxaan dhahnaa maxaata wiilasha markaad ka kala qaadantan iska day ninkaad fakinsaan tiirka kusoo xira midba qaybta ilahiya baan ula shirnaa cabudaq marka wacyigelintiinu maxay ka bedeshay haddaad dumarka wax badan wax badan gacmaha la is haystaa wiil iyo oday iyo culumo iyo waxa saasaa gacmaha laysku haystaa qush xabadeed teori wax wata lagama heli karo bal qori daaye waaya laakiin maxaa mararka qaar miyay dhici jirtay in colaadus darteed ay ku kala xiranto magaalada oo laisku gudbi waayo ha waa dhici jirtay qar cagaaran bay lahayd laysuma adeegan jirinin gabdhaha unbaa isku adeegi jiray raggu mar buusan isku adeegi jirin laakiin hadda waxaas ilaahay wuu naga raray ilaahay sa nagu soo celina baana baryaynaa kuwa hadda haysatan ilahaynu ka dulqaadaan baryaynaa geedaha quraacda baan ugu yeeri jiray ama gabar gurigeeda aan barino ama lacag haddaan weyno dhaqaalo weyno maarata haddaan lacag iska aruurradeelana huteelada u karayn jirnay hoolasha haddaan weynana geedaha quraacdaa baan tegi jirnay geedaha quraacdaada hoolas kale iyo tallaalada banaan baan tegi jirnay waayahay bal waxaad ka warantaa dumarkiinu waxa aad hadda ka rajaynaysaan
waxaan leenahay jiilka dambe wuxuu inka idinka dhexli doonaa dhaxal wanaagsan waxaan uga tegi doonaa guryo dhisan waxaan uga tegi doonaa taariikh qoran waxaan uga tegi doonaa dad bulsho aan ku dhibaridnay oo ay nooga daydaan waxaan rajaynaynaa jiilka dambe inay maskax fayow iyo waxbarasho iyo ay la soo istaagaan iyo maskax caafimaad qabto oo qabiil baan ka saarnay haye wax badan baan ka rajaynayna wax badan baan ka rajaynaa gobolada dhexe haddana waxaan rabnaa inaan xeraale aan isku abaabulayna inaan xeraale dhacdada ka dhacday inaan tagno hadda dhaawicii baan la joognaa maryaan u geynay cuntaan u geynay waxaanu leenahay dhawaaq dheer dhawaaq gaaban baan leenahay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wixii wax garanayo soomaaliya oo damiir loo ilaahay ka baqayo ummaddii rasuulka qayaamayo qabri sugayo inaan xabadda aad wiil walaalkaa iyo macnalaan ku dhinto baan aad uga xunahay aad uga xunahay aan rabnaa inaan aadnana gurigaan markaan kusoo noqono intee qaybood oo ka kooban yahay markaad noo sharaxdo guriga gudihiisa sidee yahay gurigu walaale waa guri qurux badan aad buu qurux badan yahay waa guri mukayfiye leh waa guri muraayado leh saddex qol waa jiif laba musqulood jikadii wax loogu karsan lahaa stoorkii wax loo dhigi lahaa iyo hool weyn oo sirka gabdhaha soomaaliyeed ama dhalinyarada markaan sir ku qabanaba qaado weeye waxaan u salaysannaha inaan shirarkanaga ku qabsano inaan maalinka sida maata sideedda maarso ee martida gobolada gabdhuhu markay noo yimaadaan sida gureer dhuusamareeb cadaado ceel dheer ceel maata ceel buur gaalkacyo inaan seexino inaan shir ugu qabano dhalinyarada ururkan kusoo dhaweyno kuwa kubadda kuwa nabadaynta u socda inaan dadka qabyaalada kaga gurino inaan isku fahno inaan gobolada dhexe wiil yaabti iyo wiil yaabeerka iyo gabar iyo hooyadeed inaan nabadda aan tiirdhaxaad uga dhigno hadda lafteeda waan ku shirsanna waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhacdada sida foosha xun oo ku ka dhacday xeraale guriga nabadda la dhaa guriga nabadda aadan ahaan inta adduunka la joogo milkiganaga oo aan qalabaysan oo aan degayno oon gabdhaha kale markay noo yimaadaan guryo jiifan seexinada gobolada kale iyo degmooyinka kale waxaan leenahay waa lafdhabar buu nooyahay waa isugu tagnaa aayahanaga iyo nabadanada iyo baan kaga tashanaynaa ahmiyadda caabudaaq u leeyahay maxay tahay walaal ahmiyadda caabudaaq u leeyahay ahmiyadda caabudaaq u leeyahay waxaa kamid a waxaan ku qabanaynaa shirarka isdhexgalka bulshada oo dhalinyaradaan ugu yeeraynaa oo ku wacdigelinaynaa inay nabadda ka shaqeeyaan inay waxbarashada ka shaqeeyaan inay kubadda ka qaataan inay isdhexgalka caabudaaq keliya ma aha waa gobolada dhex oo dhan waxaan kuula talinaya adiguna haddaad tihiin qolada bahda saxaafadda inaad nabadda dhabarka dhexe u istaagtaan inaad istaagtaan inaad aadaan inaad wacdigelin hadal dheer cod gaaban iyo cod dheer qofkii wax garanayo oo ummadda mideeda labaad waxaan inka wacdigelayna qoladiina maxaata saxaafadeystaha oo miidiyaasha jooga ninkii cod xun ku hadlo oo dadka kala dilayo oo nabadda aan jeclayn inaad ka jartaan sar ah soomaaliya bulshadan inaad soo sii daysaan baan inka baryaynaa taasi waxay ahayd muxubo cismaan cilmihi oo u warramaysay idaacadda ergo
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyo warsan iyo reediyo baydhabo
maxaa la dhahay ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelayo wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dadoo la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka caday amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cibiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
waa tahay dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdiqaadir oo warka inoo akhrinayay weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya muwjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karan ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g haddii aan guda galo idaacadda maantana aan ku bilaabo gabdhaha qareennada iyo kuwa ka shaqeeya xafiisyada xer ilaalinta ee magaalada garoowe ayaa sheegaya in haweenku marka ay dacwadaha geystaan booliska aysan sheegin xogo dhammaystiran arrintaasi ayay ku sababeeyeen goobaha laga qoro oobiga oo aysan ka shaqayn dumar taasoo haweenka ku adkaynaysa in xogo badan oo ay hayaan dhibaatada ay ka cabanayaan aysan sheegi karin taasina waxay caqabad ku noqotaa kiiska markii la geeyo maxkamad wariyaha reediyo weergo ee magaalada garoowe cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa soo diray warbixinta dumarka xeer ilaaliyayaasha ah ee maxkamadaha puntland iyo gabdhaha qareennada ah ee ku lugta leh howlaha garsoorka ayaa sheegaya inay caqabade hayso dumarka dhibanayaasha ah marka ay doonayaan inay dacwad geystaan xarumaha booliska xeer ilaaliyayaashan ayaa shaqadoodu ay tahay inay baaritaano ku sameeyaan kiisaska la xiriira tacdiyada ka dhex dhaca qoysaska iyo kufsiga si kiisaska dumarka la xiriira xal looga gaaro oo cadaalad ay u helaan dhibanayaashu sahro cali xasan oo ka tirsanay toddoba dumar ah oo laba sano ka hor madaxweynaha puntland u magacaabay xeer ilaaliyayaal buuxa ayaa sheegtay in dacwadaha ay baarto deedna ay oogto ee ka soo gaaro xarumaha booliisku aysan inta badan dhammaystirnayn sidaas darteedna ay u baahdaan inay sameeyaan baaritaano dheeri ah si kiiska ay gelayso ay ugu hesho xog ku filan caqabada hortaagan in xarumaha booliska laga helo xogo faahfaahsan ayay ku sheegtay inaysan jirin dumar ka shaqeeya qeybta dacwadaha ee booliiska taasi oo keentay in dumarku aysan ragga u sheegin xog ku filan dhibta ay qabto gobolka migaal oo kale waxaa jira xafiis u gaara barnaamijkan baa jira xafiiskaasi wuxuu sheeg leeyahay qayb kamida oo u gaara in dadka lagu waraysto oo sagrada oo gabadhiina loo sheegin lana maqlayn xogtooda marka marka kiiska dalkoo dhamaystiran waxaan samaynaa baladii baa noogu yeernaa baaris annaga baaris kale sii samayna yani waraysi kale la yeelna in aanu ka helno ugu yaraan xog kale oo dheeriyeyno watay waxaan samaynaayo kale shaqo kale oo aan ahayn annaga counselinga u samaynaa yani waxaan gabadhii mejina la-aanta kaa way badilan tahay maa fiisi kaalinay dhaawac tahay markaasay koole taagan baa inaanu counseling siina dejino kiiskeedii si degdega si degdega inaanu ugu gudbino maxkamadii sahro oo dacwadaha ka soo oogta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal ayaa sheegtay in arrintani ay ku ogaadeen kiisaska ay baaraan dumarkan xeer ilaalinta ka tirsan ayaa sheegay in shaqadoodu ay wax badan ka beddeshay kalsoonida haweenka dhibanayaasha ah bil walba waxay oogtaa ilaa toban kiis oo isugu jira kufsi iskuday kufsi iyo kiisaska muranka qoyska waxay reediyo ergo u sheegtay inay kordheen kiisaska noocaas ah ee maxkamadda imaanaya teer iyo markii ay shaqada bilaabeen waxaana arrintaasi ugu wacan bay tiri maadaama gabdhuhu ay heleen dumar kale oo xeerlaalin ah oo wax walba oo kiisaskooda ku saabsan ay si faahfaahsan ugu sheegi karaan sahre ka sokow dumarka iyo dadka nugul ee dacwadaha u gudbiya booliiska ayaa ka cawda sida loo diiwaangeliyo kiisaskooda oo ay sheegeen inay inta badan ku dhex qabsoonto xafiiska dacwadaha ee booliiska oo buuq ah ama ay dad badan oo kale oo aan kiiska ku khusayni ay ku jiraan taas oo keenta in eedjeediyuhu uusan macluumaad ku filan ka bixin arrinta ay doonayso ama uu doonayo inuu ka garnaqsado taliyaha saldhigga dhexe ee garowe gaashaanle maxamuud muuse bile fardafuul oo aan wax ka weydiiyey qaabka ay u sameeyaan diiwaangelinta kiisaska haweenka ayaa sheegay in dadka soo booqda ay jiraan dhibanayaal dhiiran iyo kuwa aan xog ku filan kiisaska sheegi karin oo saldhigga yimaada wuxuu xaqiijiyey in ciidamada booliska ee saldhiggiisa ka howlgalaa ay ku jiraan afar gabdhood oo keliya kuwaas oo aan u tababarnayn diiwaangelinta dembiyada taas beddelkeeda wuxuu sheegay in kiisaska xasaasiga ah ee dumarka la xiriira ay iska xil saaraan oo qolal gaar ah ay ku waraystaan sembel qofka qofaa indha u ah markuu qofku imaanayo buu cid la kaashtaay wuxuu yidhahdaa waniyow haga hawshaa ka marnaayo si c i d loogu keeno si arrin khasuusiya in laga hadlayo loo ogeysiiyo oobigiiyo dacwaddaa soo gudbiso ummaddiiyo usoo wada jeedda si uusan oobigu u oran oo loo yidhaahdo arrintan goonihan lagu waraysto qof yidhaahda waxaan ka hadlayno waa arrin ku salaysan ku saabsan marka waxyar goonima arint baan jeclaan lahayn qof aqoon u leh oo arrintaa yidhaahdaba sembir dadku isticmaalaa qof marka aan aqoonna markuu bilaabo ama la weydiiyo ama arrintaa uu gudogolo baan dhahnaa u kaadi meel gooniyana geey warbixinta sanadlaha ah ee xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha puntland oo bishii hore laga jeediyey baarlamaanka puntland ayaa lagu sheegay in bulshadu aysan wacyi u lahayn sidii ay xuquuqdooda u raadsan lahaayeen una raaci lahaayeen habraaca cabashooyinka markay la kulmaan ku xadgudub xuquuqdooda iyo xorriyadoodaba warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haweenka dhibanayaasha ah ee lagu xadgudbo aysan badanaa ku dhiiran inay sheegaan kiisaskooda iyo dhibaatooyinka haysta maadaama ay dumarku ku yaryihiin booliiska saldhigyada iyo kaaliyayaasha maxkamadaha qareen fadxi xirsi cali waxay shantii sane ee u dambeeyey ahayd abuukaate ka shaqeeya kiisaska isugu jira dembiyada culus iyo kuwa madaniga ah bil walba waxay maxkamadda geysaa oo ka qareentaa ilaa labaatan kiis waxay reediyo ergo u sheegtay in xogta dumarka dhibanayaasha ahi ay u sheegaan booliska oo kala dhimanay ay caqabad ku noqoto in lagu guulaysto kiiska markii uu maxkamadda tago run ahaantii dhibaatooyin adag bay keeni kartaayo waxaa laga yaabaa inay eedaysanayaasha ay difaacayaan qareeno markaad qareenada kaa soo horjeedaa waa gaab ay kugu heli karayaan adiga ay kugu weeri weerari karayaan qofkani muxuu xogta ugu bixin waayey obigii markii koobaad uu dacwadiisa ka bilaabay iyo xogta adiga ay ku siiyey maxay tahay differencega marka waa jaanis lagaaga faa'iidaysan karo difaac adagna lagaaga xiran karo marka adigu aa qareen tahay marka inta badan inkastoo adigu aad qareen ahaan aada isdifaacaysid laakiin haddana waa caqabad jirta mar kastaaba saamaynteedana leh fadxi waxay tusaale usoo qaadatay kubsi gaalkacyo ka dhacay laba kun toddobiyo toban oo ay shan wiil gabar kula kaceen kaasoo ay maxkamadda garowe ku xukuntay dil toogasho inkastoo markii dambe ay racfaan ka qaateen kiiskaas oo ay qareen u ahayd dhibanaha ayay sheegtay inay uga yimaadeen culaysyo badan xogtii kala dhinayd ee loo gudbiyey booliiska markii falku dhacay waxaa jirtay inaysan xog dhammaystiran oo weliba xog xagga caafimaadka gabadhii markii wax soo gaareen aysan sheeginin markii aniga aan kiisku isoo gaarayna ay in badan ii sheegto ugu dambeynna aan ku guulaysanay inaan ka dhaadhacsayna garsoorkii laakiin difaac badan iyo caqabado badan aanu kala kulannay xafiiska xeer ilaalinta puntland oo isagu ah madaxa ugu sarreeya ee baarista ayaa xaqiijiyey in macluumaadka la kala qariyo ee kasoo bilowday xafiisyada ob-ga ee booliiska ay curyaamin karaan culayska dembiyada ku geedaaman kiiska xeerlaaliye faadume axmed xasan ayaa sheegtay inay si adag u baaraan dumarka dacwadahoodu soo gaaraan ilaa ay uga sheegaan xogo dheeraad ah oo aysan xataa qoysaskooda ogeyn koosuqaad gabdhaha tacadiyada loo geysto kale say oobiga ugu soo warantay say faamiligada nimanka ugu soo warantay xataa dumarka hoose ugu soo warantay annagu nooguma warramaanin si ka duwan bay kugu warramaysa xog ayagu hayaani mid dheeraad ku sheegaysaa marka u sheegta dadkii dhalay ama dadkii watay ama oobigii kiiska soo diyaariyey markii ku iyadu aa wareysatay si gaara wareysatay waxay ku sheegaysaa waxyaalo aada u fog waxay horey looga soo riboodgareeyey bay ku sheegaysaayo waa kalsooni ay gabdhuhu nagu qabaanin
maxaa saacidaya marka arrintaas in waxyaaba xataa faamilka laftigiisa aysan hore ugu sheegin iyo booliiska aysan hore ugu sheegin inay idinkii idiin sheegto maxaa saacidaya isleedahay waxaa ugu horreeya waxa weeye meeshaan waxaa leedahay anoo qol noo gaara kiisaska khaaska noo ah oo gabdhaha ku dhacay tacdiyada loo geysta qolkay noo gaara haddana wuxuu sii leeyahay meel gaara usii xiran oo dhalaa lunionim ah oo ugu sii xiran oo loogu horeysanayo qofka aan gabadhaa cidina maqlayn waxaa noo yaala armaajooyin aan furayaasha anaga haysano alaabteeda noogu xiran tahay marka qofka markaa qolkaa keligees la soo geshid haddana aad meesha xarun degbi kula joogaan ama meesha gaarka aad la sii geshid haddana aad xogtaa ka qortay aad halkaa ugu seefgaraysid gabadha waxay aaminaysaa markaas waxyaalaha ay ku sheegatay aadan faaqidan xataa meelaha aad wixii loo baahan yahay markaas cadeyn kuu noqon kara maahane waxyaalahaada kale aad xifdinaysid markaas qofki waa ku dhiiranaya inuu ku sheegto xeer ilaaliyayaasha gabdhaha ah ee sahro iyo faadumo iyo qareen fadxi xirsi ayaa ku talinaya in la helo gabdho boolis ah iyo kalkaaliyaal ka howlgeli kara goobaha dacwadaha lagu qabto ee saldhigyada booliiska puntland cabdiraxmaan maxamed xaaji reediyo ergo garowe
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow hayeel midda noo ergooso indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
barnaamijka ayaa lasoo gaaray dhegaystayaal iminkana kusoo dhawaada barnaamijka tacab waxaa soo saaray soo najeedinaya maxamed xaashi tawakal
dhegaystayaal waxaan barnaamijka beeraha ay toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynaa beeraha ku waraabo ceelriiga iyo sida ay u shaqeeyaan waxaa sidoo kale aad ku maqli doontaan talada khabiirka oo ku saabsan iyadana waxyaabaha ay tahay in beeralaydu ay sameeyaan ee ku saabsan diyaarinta dalaga inta aanay roobab ku di'in iyo sida ay ciidda u diyaarinayaan waxaa idiin soo jeedinaya barnaamijka anigoo ah maxamed xaashi sida la wada ogyahay inta badan deegaanada soomaalidu beeruhu waxa ay ka kooban yihiin laba nooc kuwa ku yaala webiga jiinkiisa oo biyaha webiga lagu waraabiyo iyo kuwa kale ee ku baxa biyaha roobka laakiin dhinaca kale waxaa meelo badan oo deegaanada soomaalida ka jira beero ay waraabiyaan ceelal nooca riiga ah kuwaas oo xilli kasta baxa islamarkaana dalagyo kala duwan ay ka baxaan haddaba sidee ayay beerahan u shaqeeyaan maxayse tahayse dadka beeraha kale leh qaababka ay uga faa'iidaysan karaan oo beerahooda ay riig uga dhigan karaan magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa ka mid ah deegaanada ay ku yaalaan beeraha ceel riigaa haddaba waxaan waraysanay xuseen maxamuud xaaji faarax oo ka mid ah beeralayda ceel riiga ee magaalada burco waxaana bal marka hore wax ka weydiiyey beerta ceel riiga ah ee uu leeyahay walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay beerta iyadu waxay ku taallaa magaalada burxo bariga magaalada burxay ku taallaa waa beer riig lagu waraabiyo jilaal iyo gu iyo dayr iyo xagaa mid walba waa beeraa wakti ma laha waa beer beeran shan sannadood bay beerayd dhirtii ka baxday waaweyneed liintii cambihii muxuu ahaa liindhanaantii iyo liin macaantii saytuunkii waa qaan gaadheen oo hadda waa dhalaan waa gartay marka la leeyahay beer ceel riiga maxaa laga wadaa bal haddaad noo sii faahfaahiso xuseen beel beel ceel riigla waxaa laga wadaa beerta biyaha riigu ka soo saaro dhulka hoose kasoo saara laga wadaabay aan ku bixin aan ku bixin biyaha roobkana ku bixin biyaha waraana aan ku bixin riig webiyadan aan ku bixin marka beertan sidee bay u shaqaysaa bal bal faahfaahin naga sii siday u shaqayso oo dalageedu ku baxo biyaha sida loo siiyo biyaha waxaa loo siinayaa mishiinka riiga ayaa biyaha keenaya taangiga biyaha ku shubaya dabeedna mishiin baa ka qaadaya kale waxa ku rakiban beebkan yaryarelaya dooraba oregisho sisamkaa ku xidhan kaasaa meel kasta oo kamida beerta biyuhu way ku jiraan oo hoostay marayaan markaa biyaha yar laynkaasay raacayaan gacanta laguma waraabiyo mishiinkaasaa beerta waraabinaya mar walba waxa loo stobkaagiyalaada kala duduwan marba dhinac baad waraabinaysa aad u baahan tahay qaabkaasaa loo waraabiya matoorku markuu riiga kasoo qaado taangi biyood buu ku shubayaa haddana mishiin kale oo mishiinkan brisharka siinaya waraabinaya beertabaa ayaa lagu sii xidhaya ceelku xaguu ka qodan yahay marka ceelku ma beerta gudaheeda meel mise meel ka baxsan ceelku beerta dhegeedu ku qodan yahay waa gartay maxaa ka baxa marka beerta dalaga ka baxa muxuu yahay dalagyo kale badan badan baa baqa waxa dhir waaweyn iyo maaragtay khudaarta labada way ka baxaan dhirta waaweyn waxaa kamid a saytuun baa kamid a liindhanaan baa kamid a liin macaan baa kamid a cambalaf baa kamid a waxaa kamid a bahalka la yahada rumaankaa kamid a waxaa kamid a cinabkii oonu hadda beeraynaa kamid a dhirtaas waaweyn kuwa nooca marka haddii ama abaaro dhacaan ama maxaa la yidhaahdaa waktigan hadda jiilaalka oo lagu jiroo kale idinku kuma xirnidin mar kasta beertiinu way baxdaa oo ceelkiibaa ku shaqaynaya waktigan aynu nahay joogno oo imika jiilaal oo kaliin la yaaho oo bishii saddexaad la joogo waa waktiga ay beeruhu beerta iyada ugu soo goorin ka fiican tahay imika waxaanu iibinaynaa shabaamkii baanu iibinaynaa basbaaskii baanu iibinaynaa lindhanaantii baanu iibinaynaa barbaroorigii baanu iibinaynaa waa xilliga ay noogu fiican tahay suuqu ugu fiican yahay wey goormay soo go-een marka waxaasoo dalag ah waxay soo galeen de imika dhan bay soo galeen imika waa waa istabajoog continuous weeye istabajoog aho marba habbaan u dhignay in marka dhinacaa la beero dhinacaa la goynayo dhinacaas bislaado dhinaca dhinac kale sidaasaan ugu talga dalagyadoo kale ma waktiba kala duwan baad kala siisaan oo kale jiilaalkii waxbaad beertaan deyrtii waxbaad beertaan mise wax alla wixii aad soo gaartaan baad iska beertaan xuseen waxaanu isticmaalnaa waxaa jira dee waxaan waxyaalaha aan bixin xiliyada qaar bixin baa jira laakiinse beertayda waxaa ku rakiban green house baa ku rakiban green house ku xisaamahayaa in cultureka kasta uu la qabsado green housku qaboobahana uu ka celiyo kulaylahana uu ka celiyo marka green housekaasaan kuwa waktiyada u baahan in la beero green houseka gudihiisaan ku beeraa waxaan kaloo rabaa inaan xuseen ku weydiiyo haddii qofku uu rabo inuu samaysto beer ceelriiga uu waraabinayo maxay tahay qorshaha ay tahay inuu sameeyo waxyaabaha loo bahanya inuu qaado maxay tahay de waxay u baahan yahay de kolley riig lacag badan baa la siiyaa wuxuu u baahan yahay dee in cid ka gacan qabata uu helo oo arrintaa ka caawisa ama dawlad ha ahaata ama heed ha ahaata ayuu u baahan yahay ka caawisa waayo dee rigag waa lacag badan bay ku kacayaan konton kun iyo afartan kun bay ku kacayaan marka de qofkii aan dhaqaalo haysa wuxuu u baahan yahay in laga caawiyo buu u baahan yahay marka kontonka kun ee aad sheegaysa ilaa afartanka kun waa maxaad ka wadaa miya dollar dollar weeye dollar waa gartay sidee ayuu ku howlgelayaa oo mathalan waxa ay tahay inuu sameeyo iyo siyaabaha loo baahan yahay inuu qaado
de waxay u baahan yahay inuu sameeyo de ama in cid kasta oo iskaashi ula ama cid iskaashi la sameeyo hadduusan dhaqaalo badan haysan oo uu dee jeebkiisu ladan yahay yelabkiisu liito waa inuu helaa cid ka caawisa sida dawladaha hay-adaha ayuu baahan yahay de riiguna waa waa waxa waa de waa waa waa shay qaali ahoo waa reegaa de gu iyo diraac iyo doog iyo abaar mar kasta dee shaqaynaya biyaha soo saaraya sidaa la ajegeed wuxuu baahan yahay de cid ka caawisa qofkii hadduusan dhaqaalo haysan wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo markaa de inuu cid weydiiso kaalmo dawladeed ama kaalmo maaragtay hay-adeed ayuu baahan yahay ama iskaashi sameeyo oo dee iskaashatadu intay isu tag tagaan beeraladii isu tag tagaan ay dee riigi samaystaan sidee markaa uu u shaqaynayaa ceelkii oo beertii uu ugu shaqaynayaa oo macnaha inaad u sharaxdo dadka si wax badan ay uga ogaadaan oo dadka laga yaabo inay ku dhiiradaan ay usoo qaataan arrintaasoo ku dhaqaaqaan dee riigu horta marka ugu horeysa waxa weeye de waa waa waa biyaha ilaahay subxaana watacaala inoogu keydiye dhulka oo lala soo baxo macaadinta haddii dhulka ku jirto aadla soo baxday ay kamid yihiin macdaanaha dhulka ilaahay geliye bay kamid yihiin sidaa laajiga lagu rakibo mishiinkaas uu deynamada eelka la dhigo mishiinku kasoo nuugo biyihii dabadu keenaya dabeedna biyaha taangibu ku dhacayaan taangi markaad ku shubtana beertaad ku waraaminaysaa waa waa system aad iyo aad u fududo dee u fududay inuu wax beeran karo oo horumar gaari karo oo dhaqaalihiisu kor u kacay oo bulshadu bulshadu ka faa'iidaysan karto horta dee beertu waa balaan dhan oo isku xidhan waa qorsho dhan oo isku xidhan waa inaad dhulkii heshaa waa inaad maaragtay qalabkii heshaa waa inaad aqoontii heshaa waa inaad siirkii heshaa waa inaad biyihii heshaa markaasay tahay arrintu uu qofku gaari karaa dee inuu wax beeran karo oo beer dee samayn karo facilitateskaas oo dhan baad ubaahan tahay dhulkii baad ubaahan tahay oo weliba dhul ku haboon baad ubaahan tahay qalabkii baad ubaahan tahay biyihii mashiinkaas ubaahan tahay waxaad ubaahan tahay aqoontii baad ubaahan tahay waxaad ubaahan tahay siirkii baad ubaahan tahay waxaad ubaqaalihii baad ubaahan tahay waxa markaad leedahay qofku wax beeran karaa oo dee uu wax soo saari karaa
wahagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka beeraha bal markana waxaan soo qabanayaa talada khabiirka oo toddobaadkan ku saabsan diyaarinta abuurka beeraha sida la ogyahay waxaa beeralayda soomaaliyeed ay u diyaargaroobayaan inay abuurtaan dalaga xilli roobaadka guga oo la filayo haddii alla idmo bisha soo socota ee abril haddaba maxay tahay in la sameeyo si loo diyaariyo abuurka ka hor inta aanay roobabku di'in waxaan arrintaas wax ka weydiinay dor maxamed xasan oo ah cilmi baaro ka tirsan hay-adda ecb oo ka shaqaysa cudurada iyo cayaanka beeraha ku dhaca
abuurka kushugidiisa dhulka lagu sii shubo waa shay aada u fiican waxa ka horeeya ciidda in la diyaariyo sidee loo diyaariyaa ciidda maxaase loogu talagalaa wax waliba waxay ku fiican yihiin habka ugu wanaagsan dhul diyaarintu waxay keenaysaa dhulkii cayayaankii hoosta ugu jiray ee abuurka aada ku shubto kaa dili lahaa markiiba ciidda kor baad usoo rogaysaa waxay kaloo baabi'inaysaa wixii kaloo ilima aragtayda ku jiray ayay kasoo saaraysaa nafaqadii ciidda isku rogmaysa marka saasaa la isugu soo rogayaa dhulkii markuu saa u jilicsan yahay oo qabow yar uu ku jiro ayaad ku shubaysaa abuurkii waad habeynaysaa marka hadduu daaq yahayna waad ku shubaysaa hadduu yahay firoleyda la beertana qiyaastii la isu jirsiinay ayaad isu jirsiinaysaa ma lagu shubi karaa abuurka dhulka oo aan diyaarsanayn ama jilaal dheer uu soo maray jawaabtu waxay noqonaysaa maya waayo dhulka markuu jilaal dheer soo maro oo xilli roob la-aan oo dheer uu soo maro dhulka kulayl ayaa ka buuxa ciiddiina ma diyaarsana kulaylka faraha badan abuurka markaad ku rido abuurka walba wuxuu leeyahay biyo qiyaasa oo ku jira qaybta dhexe ee nolosha abuurka ay ka bilaabanayso kulaylka faraha badan markay ku rido biyihii yaraabaa ka baxaya biyihii markay ka baxaan abuurkii xitaa isagoo meesha kugu jiro wax shimbir ama cayaan kaloo kaa qaatay aanay jirin isagiibaa dhimanaya markuu meesha ku dhinto ilaa wixii yaraa biyaha ku jiray ee gargaarka ka heli lahaa dhulka hadduu yara cadar uu yahu yaro qoyan yahay dhulka gargaar buu ka heli lahaa marka inuu soo biqlo dhulkiyo kulul oon biyo lahayn oo cadceedu aada usii kulushahay oo roobkii uu ka raago markay taa ku dhacdo intii yarayd ee nartaa ku jirtay abuurka biyihii yaraa ee gudaha ugu jiray markay ka baxaan nartaa way dhimanaysaa waxay kugu qasbaysaa marka xilliga dambe roobka uu bilowdo inaad ku rido se ugu wanaagsan marka waxa ugu wanaagsan usii daa cirka ha ku yara dhaco dhulka sii diyaarisi dhulka markaad sii diyaariso cirka in yar ha ku dhaco markuu roobka saa u yara saabto dhulka uu yara qaboobo marka abuurkaaga ku rido ma ku ridatay markaa ama caws ha ahaado ama raashinkii la cunaya ha ahaado waxay noqonaysaa marka roobka dambe ku dhacay inuu si wanaagsan kuugu soo kiciyo marka
waaga dhegeystayaal intaas ayaan guud ahaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii beeraha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeediyay anigoo ah maxamed caashi intaan barnaamij midkan lamid a kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo waa hagaag dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban intaa warkii haddii aanu ku dhaafno waxaan markan gudagalaynaa qeybaha kale ee barnaamijkayaga dhulbeereed kumanaan hegtar ah oo ay ku abuurnaayeen dalagyo kala duwan ayaa hallaabay markii biyo-yaraan darteed ay dadku awoodi waayeen inay waraabiyaan beeraleyda ayaa sheegaya in saameyn ay ku leedahay inay waayeen dalagyo u soo baxa oo ay geliyeen qarash badan oo ay geliyeen intii qarash ay hayeen haddaba warbixin arrintaa ku saabsan oo aan ka diyaariyey waxaa magaalada jowhar ka soo dirtay waryaha raadiyo ergo maryan sheekh cabdi in ka badan afar kun oo hegtar oo dhulbeereed ay ku beernaayeen dalagyada qaraha sisinta bocorka yaanyada ansalaatada iyo kuwo kale ayaa bilaabay xilligan oo la joogo beergurashada markii beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ay ku waayeen biyo ay ku waraabiyaan sidii uu raadiyay erge u sheegay guddoomiyaha iskaashatada beeraha gobolka shabeellaha dhexe cabdiqani sheekh maxamed beerahan oo ku tiirsanaa webiga shabeelle oo biyo yareeyey tan iyo bilowgay bishii labaad ee sanadkan ayaa dadkii abuurtay waxaa saameeyey inaysan u soo bixin dalagyadii ay qarashka geliyeen markii ay abuurayeen shariifa cabdulla jilibey oo beer laba hegtara ku leh tuulada koongo ee duleedka jowhar ku taalla waxaa u beernaa dalaga qaraha bocorka iyo yaanyada waxay raadiya erga u sheegtay beerteeda oo xilligii gurashada joogta aysan rajo ka qabin in wax macno leh ay uga soo go-aan waxa ay sheegtay in ay gelisay qarash badan oo aysan xisaabin hase yeeshee ahaa wax walba oo ay awooday waxay intaasi ku dartay in dhaqaalo yarida haysata awgeed aysan matoor u saaran bil kadib markii ay dalagyadii beeratay oo webigii biyihiisu ay yaraadeen beertayda ani matoor daruuf jirta awgeedan u saaro waaye maxay ahayd oo wax ku taakuleynaa ma laha haddii taakuleyn aan heli lahayn ama maalgelin aan heli lahayn way dhici lahayd inaan motooro soo gadano oon beerta dhigano oo marka xilliga ay u baahato motoor aan motoorkayga hore ka geystoon kasoo bambaysto buug maba ku qoraynin laakiin qarash xoog lahaan gelinay juhdi badanaan gelinay waa la buufiyey qarashaa ku baxay qarashka ma ii qorno beer wax la gelinaa ma la qoro moogta shariifa iyo carruurteeda oo sagaala waxa ay ku tiirsanaayeen waxa beertooda uga soo go-a iyo geley ay u soo ururiyeen ehelada carruurteeda waxaana hadda ku yaala geley ay qaar suuqa geystaan iyo qaar ay soor ahaan u soo shiitaan oo ay ugu harsan tahay afar fuusto oo midiiba ay ku jirto laba boqol oo koombo waxa ay sheegtay in marka ay ku dhacdo in beerta ay wax uga soo bixi waayaan ay isku celceliso wixii horey ay u haysatay iyo lacagta ay ka hesho dalagyadii hore oo ay meel dhigato shariifa ayaa tilmaantay in beerta marka ay ugu yar tahay yaanyada gaari dameer ah dalaga ugu badan ay beerato wiil shan iyo toban jir ayaa u dhigta dugsiga sare ee iskuulka bishiina waxa ay ka bixisaa lix iyo toban doolar waxa ay sheegtay in saddex carruura oo kale ay geysay iskuulka laga barta maadooyinka far soomaaliga iyo xisaabta lagu barto oo bishii isugeyntooda laga qaado sagaal doolar maadaama aanay awoodin in lacagta iskuulka ay carruurta ka bixiso ama iskuullada macadka ay wada geyso cabdi abuukar maxamed oo tuulada dhaaygawaan ku leh beer sideed hegtar ah laba hegtar oo beertiisa ayuu sheegay inuu waraabiyey laba maalin bilowgii bishan waxa uu sheegay inuu awoodi waayo inuu sii waraabiyo dalagyada kale ee u beeran oo dhammaa toddobaatan maalmood cabdi oo beeraley iyo xoololey isugu jira ayaa tilmaamay in laba iyo toban neef oo lo-a u joogtay uu saddex ka gaday ku gaday toban milyan iyo siddeed boqol oo shilin soomaali ah si beerta uu biyo uga helo qoyskana qaar ugu masruufo halkii saac ayuu ku waraabiyey soddon kun oo shilin soomaaliya markii uu kiraystay motoor ay leeyihiin dadka tuulada degan sanadkan waxaa ii beeran qudaar oo ka kooban qare bocor siimbe yaanyo ay ay beer kanaalka cali shabaraan ka waraabi jirnay beerihii waa oonaa naga qabtay waa ku rafaadnay waxaan matooraan soo saarnay matooradii wax waa uga qaba weynay qarash xumo aaweed marka wixiina way isbixi waayeen qudaartii wixiina waa sideeda idow oo mayta waxa uu xusay in dadka motoorada haysta ay biyaha ku haray webiga hoostiisa uga soo jiitaan balse isaga iyo beeraley kale aanay u suuro gelin maadaama aysan matoor gadan karin cabdi waxa uu weli qorsheynayaa in uu sii ahaado beeraley waxa uu sheegay in khasaare kasta ee ku dhacda uusan marnabo ka rajo dhigi doonin inuu wax beerto wuxuu intaasi ku daray in dalagyada beerta hadda ku yaala uu geliyey lacag dhan toddoba iyo toban malyan oo shilin soomaali ah taas oo ahayd lacagta uu dhigaashaday xilliyada dalagyada beeraha uga soo go-een ee aanan ahayn xilligan balse ay kayd ahayd waxyaabahan kaaga tabaabshaysanayna waxay ahayd kanaalka ciyow la qodo dadkii tabaryaro jirta awgeed la qodi waaye waxaan tabaabshaysi marka eblbooda isku tashanayna haddana beeraley maadaama nahay xoolina gedmi waayeen waa ii gedmi waaye wax ii gadmaan waayaba maana waa wala gedi lahay qudaartii oo qarash iga galay beerihii oo horteyda joogaano waxaan isku awoodi wahay tababashaysi halaas ka badana waa qabo weyse gudoomiyaha iskaashatada gobolka shabeellaha dhexe cabdiqani sheekh maxamed ayaa sheegay in beeraleyda ay dhowr mar kala hadleen in ay biyo kaysadaan beeraleyda si marka biyo yaraanta dhacdo aysan saameyn ugu yeelan wax soo saarka gobolka balse ay ku guuldarraysteen in arrinkaasi la sameeyo runtii waa jirtaa dhibaatadaas biyo la-aanta ee ka taagan webiga shabeelle inta badan beeraleyda waxaa saameyn ku yeesha waxaa waaye mar beerihii ay biyo fatahaado ay goyso iyo mar biyo la-aano ay dhacdo labadaas waxay sababaan inta badan in dalagyada beeraleyda ay beertaan ay khasaaraan haba yaraatee ma jirto wax gurmada oo loo sameeyey arrinkaasi dhowr jeer ayaa la isku dayay in dadaalla caynkaas oo kale ah la sameeyo balse waxaad moodaa dadaaladii la sameeyey oo dhan in lagu guuldareystay waxa uu xusay in wasaaradda beeraha soomaaliya iyo tan maamulka hirshabeelle ay ka wada hadleen in qorshe loo sameeyo biyoyarida iyo marka roobabku yimaado ee fatahaadu ay saameynta ku yeelato kuna sii ree saameynta ku reebaan balse aysan helin cid wax ka qabata beeraleyda laftoodana aanay kaalintooda qaadan dadka maadaama aysan isku tawfiiq ahayn oo aysan meel uga soo wada jeedin qaarna waxay ka tahay si daacada qaarna waxaad moodaa inaysan madusha ka saareen oo hay-adaha maaraynta masiibooyinka iyo hay-adaha u n k iyo keliya ee la fiirsado mana jiraan ilaa iyo hadda beeraleyda in iyaga oo ismidaysan mar keliya meel uga soo wada jeestaan sidii looga bixi lahaa dhibaatadan sababtay biyo la-aantan webiga shabeelle inta badan biyo la-aantan waxaa loo aaneeyaa xilligii roobka oo soo daaha waxaa jira keliya roob doona la sameeyo in ilaahay la baryo in ilaahay samadaas uu biyo naga siiyo maahe wax kale oo haba yaraatee lagu dhaqaaqi karo ama la qaban karaa ama laga qaban kara xitaa ma jirto beeraleyda wax ku beerata biyaha webiga ayaa rumaysan in wax soo saarkooda uusan ka khasaari lahayn haddii ay heli lahaayeen cid ka taakulaysa helista motoorada beeraleyda qaar ay isticmaalaan kuwa oo ka caawin lahaa marka biyoyaraantu dhacdo inay waraab ka helaan webiga shabeelle oo ah isha keliya ee dadka beeraleyda ku tiirsan yihiin waxaa biyihiisu yaraadeen dhammaadkii bishii janawari ee sanadkan sabab la xiriirta roobabkai xilliga deyrta oo yaraa waxaana beeraleyda qaar ee awoodo ay haystaan motooro ay biyaha uga soo saaraan webiga oo aada uga hooseeya in ay beeraha ku soo gaari karaan maryamo sheekh cabdi erga rediyo jowhar dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migaartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydi